إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar duqeynaha uu khasaaro kasoo gaaray ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu qaaday saldhig ay ku lahaayeen degmada awdheegle ee shabeellaha hoose howlgallo kala duwan oo qaarkood askar lagu dilay ayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa xalay la weeraray dhowr saldhig oo ay ciidamada kenya ka samaysteen gobolka jubbada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqday inay wacyigooda kor u qaadaan kana digtoonaadaan dagaalada dhanka maskaxda ah ee lagu doonayo in dhabaha iyo taariikhdooda looga marin habaabiyo abaalmarin lacageed oo gaaraysa kun doolar ayaa la guddoonsiiyey ardayga kaalinta koowaad ka galay tartanka madaarista ee wilaayaadka islaamiga ah guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin u qeybiyey ku dhowaad boqol qoys oo ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo ku nool gobolka bari baadari faransiis ah ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay kiniisad ku taalla dalka faransa
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan weerar duqeyn ah uu khasaare kasoo gaaray ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu qaaday saldhig ay ku lahaayeen degmada awdheegle ee shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo muqdisho gudaheeda iyo sidoo kale weerar kala duwan oo lagu qaaday kenyaanka ku sugan gobolka jubbada hoose waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee ku soo duulay waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray maslax isla gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weerar toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigan la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa isgoyska carafaad ee degmada yaaqshid faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday askartii ku sugnayd isgoyska carafaad isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar toosa ku qaadeen xarunta maamulka deegaanka garasbaalley ugu magacaaban dowladda federaalka ee duleedka magaalada muqdisho dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xaruntii halkaa ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii hore madaafiic ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada owdhegle waxaana duqayntaas ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ah ee duqaynta lagu beegsaday isla shabeellada hoose ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka laanta buure ee duleedka afgooye dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamada kenyaatiga ee la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka hoosingow halkaas oo ay si joogtaa ciidamada mujaahidiintu ugu weeraraan isla jubbooyinka rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka cabdulabiro leh ee duleedka magaalada kismaayo jubbada hoose intaas keliya maahan goobaha ay weerareen ciidamada mujaahidiintu islamarkaana ay ku sugnaayeen kenyaatiga sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada kenya kaga sugnaayeen deegaanka taabto isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kaas oo ku yaalla xaafadda bakiin ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas lagu dhaawacay laba askari oo ka mid a ciidamadii la beegsaday kuwaas oo mid ka mida uu ahaa taliyo unug isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa sii kordhaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muslimiinta ugu baaqday inay wacyigooda kor u qaadaan kana digtoonaadaan dagaalada dhanka maskaxda ah ee lagu doonayo in dhabaha iyo taariikhda looga marin habaabiyo maxamed amiin ayaa faahfaahinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardaaran muhiim ah kusoo qatimay barnaamijka taxanaha ahaa ee ilbaxnimadu waa islaamka kaas oo xalqadii ugu dambeysay aynu sii daynay barnaamijka oo xalqadiisii ugu dambeysay lagu muujiyey in muslimiintu yihiin kuwa ugu horreeyay ee adduunka kusoo kordhiyey horumarka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa hoosta laga wada xariiqay in qarnigii ugu dambeeyey lagu soo qaaday duulaanno kala duwan oo lagu doodsiiyey kaalintooda laguna bililiqaystay culuumtoodii sheekh mahad ayaa sheegay in duulaanada ugu daran uu ka mid yahay kan maskaxda heer dadka loo sheegay waxyaabo badan oo xaqiiqda ka fog haddaba si ay muslimiinta ku soo ceshadaan cisigooda ayuu sheekh mahad soo jeediyey dardaarankan khulaasadu waxay tahay ilbaxnimadu waa islaamka islaam la'aanna ma jiri karto wax ilbaxnimo ah oo waa jaahilnimateeda ugu weyn dadka muslimiintaa waxaa la gudboon inay wacyigooda kor u qaadaan ogaadaana dagaalka dhanka maskaxda ah ee ku socda dagaalkaas oo ay gaalo ku doonayso inay ku dafirto taariikhda dadka muslimiinta ah horumaradooda iyo ilbaxnimadooda ummadda muslimka ah waxaa la gudboon inay iska baddasho siday maanta tahay allana subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma beddelo qoom xaaladda ay ku sugan yihiin ilaa inay iyagu isbeddel la yimaadaan mooyaane isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay halka saxda ah ee isbeddelka laga raadinayo isbeddelkana waa inaan ka eegnaa kana raadinaa islaamka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waacidduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun alla wuxuu ina faray diyaargarow iyo dadaal intii awooddeenna ah si ay inooga argagaxaan gaalada iyo sharwadayaal oo dhan markaasoo aan xor u noqon karno horumarradeenna siduu sheegay cumar ibnu khataab radiallahu tacaala canhu ummaddan wuxuu alla ku ciseeyey islaamka haddii islaamka meel aan ahayn ay cisi ka raadiyaan alla wuu dulaynayaa barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ayaa soo bilowday bishii ramadaan kowdeedii iyadoo maalin walibana marka laga reebo jimcaha aynu sii dan jirnay hal qayb waxaana ku soo bandhigaynay macluumaadyo badan oo tusinaya in ilbaxnimadu tahay islaamka islaam la'aana aanay ilbaxnimo jirin abaalmarin lacageed oo gaaraysa kun dollar ayaa la guddoonsiiyey ardayga kaalinta koowaad ka galay tartanka madaarista ee wilaayaadka islaamiga ah cali aadan ayaa warkan soo jeedinaya
alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad tartan qur-aan dhex maray madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayaadka sida muuqaalka laga dheehanayo waxaa qaybta labaad lagu tartamay shan iyo tobanku jus iyadoona ardayda tartamaysa ay yihiin kuwo si wanaagsan qur-aanka kariimka loo soo baray qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka kaalinta koowaad waxaa galay arday lagu magacaabo yuusuf xasan xaaji oo ka socday walaayada baay iyo bakool waxaana la guddoonsiiyey lacag dhan kun doolar kaalinta labaad waxaa galay arday lagu magacaabo jaamac aadan ibraahim oo ka socday walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana lagu abaalmariyey lacag dhan siddeed boqoloo doolar kaalinta saddexaad waxaa galay arday lagu magacaabo maxamed macalin cabdulaahi aadam oo ka socday walaayada baay iyo bokool waxaana abaalmarin uu u helay shan boqoloo doolar walaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si joogta ah looga qabtaa mashaariic lagu horumarinayo barashada iyo ku dhaqanka qur-aanka kariimka guddiga abaaraha ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin u qeybiyey ku dhowaad boqol qoys oo ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo ku nool gobolka bari maxamed daahir cali suug ee faahfaahinta warka soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad waxa ay ka qaybiyeen deegaano ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya siddeetan iyo saddex qoys oo ku nool deegaanada kale ah sheebaab kayaxo basaam oo ka wada tirsan gobolka bari ayaa qoys weliba waxa uu qaatay saddex haaf oo ka kooban bur bariis sonkor waxaana intaasi u dheer oo u weheli ah timir iyo laba caag oo saliid ah deegaanadan ayaa waxaa saameeyey abaaraha sida ay sheegeen qaar ka mid ah qoysaska raashinka la siiyey oo ay ku jireen dad xanuunsan haween iyo dad waayeelo ah waxa ay warbaahinta islaamiga ah u sheegeen inay u baahnaayeen kaalmada ay ka heleen mujaahidiinta iyagoo u duceeyey walaalahooda shiikh waxaan ku sugnahay tuulada sheebaab baan ku sugannahay deegaanka sheebaab baan ka mid nahay xarakatini mujaahidiin shabaab ayaana soo gaarsiiyey raashinka intaan kuu sheegay ka kooban saddex xaab laba caagoo saliida iyo laba barbood saliida reerkiiba waa qoyskiiba ma garat meesha tan aanu ku sugannahay bari waxa weeye deeqdana la soo gaarsiiyey waa saddexaas mid bura iyo mid bariida iyo mid sonkora laba caagoo saliida timir waana la soo gaarsiiyey gobolka bari baanuna joogna wadaada al-shabaab oo islaam aana soo gaarsiiyey jannadii baan ugu ducaynayna janna wax ka fiican miyaa jira ilaahayna iyagiyo eerkood iyo waalidkood horeeyo inagoo dhanna ina wada horeeyo baan ugu ducayn dhowaan ayay ahayd markii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay raashin u qaybiyeen qoysas ku nool gobolka sanaag kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha iyo jiilaalka ka jira dalka hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka jawaabaya abaaraha ka jira soomaaliya una damqanaya muslimiinta ayaa waxa ay ku dhawaaqeen guddiga gurmadka abaaraha kuwaas oo durbadiiba howlo muhiim ah ka qabtay meelaha ay ka jiraan abaaraha ee wilaayaadka soomaaliya waxaana muuqata in guddiga ay isku howleen oo dadaal adag ay ku bixiyeen sidii gacantooda ay u gaari lahayd meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan baadari faransiis ah ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay kaniisad ku taala dalka faransa wararka naga soo gaaraya dalka faransiiska ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday mindi lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada nays ee koonfurta dalkaas sida ay ku warantay warbaahinta faransiiska nin ku hubaysan mindi ayaa waxaa weerar ku qaaday kiniisadda saynta biri daran oo ku taala waddada labafo ee magaalada nays xili ay halkaas ka socotay munaasabad waxaana ku dhaawacmay laba ruux oo karishtaan ah dad goobjoogayaal ah ayaa warfidiyanada waxa ay la wadaageen in ruuxa weerarka geystay uu baadariga dhanka sanbabada ah dhowr jeer mindida kaga dhuftay taas oo keentay in dhiig badan uu ka baxo wararka ayaa sidoo kale tilmaamayay in qofka kale ee weerarka ku dhaawacmay ay tahay haweenay ka tirsaneyd shaqaalaha kiniisadda taasoo isku dayday inay baadariga ka difaacda ruuxa weerarka soo qaaday balse uu iyada dhowr jeer dhaawacay saraakiisha booliiska faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in ruuxa loo qabtay falkan uu yahay nin soddon jir ah oo u dhashay dalka faransa islamarkaana ay baaritaano ku wadaan sababta ku kaliftay inuu weerar ku qaado kiniisadda ma cadda ulajeedada weerarkan balse dalka faransiiska waxaa dhowr jeer ka dhacay weerar keligii duunnimo ah oo ay fuliyeen dhalinyaro muslimiin ah kuwaasoo ka dhiidhinaya meel ka dhaca sharafta nebigeena maqaamka sare salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh warkii aad idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kala socoteen waa inaga intaa